bismillahi raxmaan raxiim horta maamul haddihine waxaad tidhaahdaa fidnada la geeyey ceel berde saad u aragtaadhe ceel berde waxaa la geeyey fidno dad kumanaan sano deris ahaa ayaa waxaa lagu abuuray xolaaqul jahawareer jahawareerkii galmudug iyo puntland lagu abuuro kale lagu abuuray kuwii xagga ka abuuraan halkan geeyey waxaana nasiib darro ah in dawladda federaalka ee internationalka caalam caalamkaba ay ku fiirsadaan dadkaas colaada loo abuurayo meeshaas meel maamul laga samayn kara ma aha dadka joogana boqolkii siddeetan waa dad etoobiyaana inta soo hartayna soomaaliya joogaan waxay soomaaliya wax la leeyihiin xildhibaanadooda halka joogo dadka hadda meeshaas lagu aruurinaayo waa dad la rabo in la barakiciyo dagaal sokoy lagu abuuro arrintaasna waxay wax u dhimaysaa mabaadi'dii ahayd federaaleynta iyo madaadi madaad mabaadi'dii nabad kuwada noolaashada ayay wax u dhimaysaa arrintaasi waxaan leeyahay aniga dawladda federaalka iyo dadka nabadda jecelba in arrintaas dadkii sameeyey tallaabo sharciyeed laga qaadaa sababtoo ah caalberde waa hal degmo dadka wada degane dadka hadda meesha tegay waxay ka yihiin yani minority ka yihiin majority ka ma aha marka dadkii kala dhan oo meesha jooga intii meesha la taga la yidhaaho maamul baan samaynay oo weliba dawlado dawlad goboleedyo ah ay yidhaahaan waa ictiraafneen waa ogolaanay taa waxaan u arkay aniga yani soomaaliya in sagaashan iyo kowdii dib loogu celin la rabo marka aada iyo aad baan oga xumahay waana oga digayaa dadka waxaa sameeyey iyo dadka wax qaltaagaya iyo dadka ku raacayba inay arrintaas dib oga laabtaan
waa gartay waxaa hadalkaaga ku jirtay ee dad etoobiyaana ayaa jooga oo hawshaan wada bal arrintaa haddaa ku noqoto sidee u dhigi lahayd warkaas
dadka meesha degan aan ku leed ceelbadda adiga haddaad taqaani haddaadan aqoonin waxay ku taalla xadbeenaadka stationka booliiska marka aad laba tilaab xaggaad ku dhaafto xadka etoobiyaad gashay calanka etoobiya ka taagan dadka meesha tegay waa dad mustawaqa kulliga etoobiyaan wada haysta waay ma aha soomaali marka dadkaas inay yidhaahaan maamul baan samaysanay oo soomaaliya ah oo aan loo haqaltaago aad baan oga xumaa aniga arrintaas aad aad baan oga xumaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo xildhibaannimada adigu aad hayso mid lamid a haya ayaa tegey hawsha ka qayb qaatay dadkiina la dhisay maamulka marka maxaa hadda adiga shaksiyan aragti ahood qabtaa oo aada uga soo horjeedaa maamulkan hadday ayaga tagan xildhibaano ayaga lamid a kuwaas deegaanka malaha kuwii deegaanka lahaa berri u socdo tegaayo waxa meesha ka dhacana mas-uuliyadooda kuwa hadda meesha tagay qarsoodayaasha ayaa qaadanayo
oo sidee ah
dadki deegaanka lahaa berri tegaayo marka waxa meesha lagu soo dhodhoobay marka meeshaas qalalaasay ka dhacdane dadkii meesha waxaas kusoo dhodhoobay ayaa qaadan doona dembiga iyadaa
waa gartay haddaan xildhibaana ku weydiiyo adigoo mahadsan dabcan arrintan waxay taabanaysaa mas-uuliyaddii koonfur galbeed dawladda hadda ka jirta dadkuna ma qanacsano oo koonfur galbeed xilalkii ay ka heleen kuma qancin miyaanay ahayn markii hore in wax la saxo si aysan caqabadan u imaan
dadka deegaanka degnaa waa qanacsan yihiin baan ku weriy xildhibaanada waa joogaan koonfur galbeed ay joogaan xildhibaanadii qarankana halkanay joogaan dadka meesha tegey oo ma qanacsanida waa dad fidno abuuriyaal ah soomaaliya raba inay muxuu ahaa hadda dagaal dib ugu celiyaan waayo ma aha dadki deegaankii lahaa ma aha dadka hadda meesha ka hadlaya hal nin oo meesha degmaad kasoo jeeda kuma jiro waa dad muxuu ahaa qalalaaso meesha u tegey boobkii jubbaland la raba in lagu lagu lagu carqaladeeyo waa ognahay in lagu maalgelinaayo oo puntland lacag looga soo dhiibaayo jubbaland lacag looga soo dhiibaya laleeyahay meeshaas idinkan muxuu ahaa ku qabsada maamulka koonfur galbeedna haba yaraatee wax ay u dhimi karta ma jirto
laakiin haddii maamul la dhisay oo dadkaas ay yidhaahdeen maamulaan samaysanay jubbaland iyo puntland ay soo dhaweeyeen waa maxay eedda aad xildhibaan afraalow saarayso maamuladaas saare waxaa waaye xildhibaanada meesha tegay ayaga kasoo jubbaland iyo puntland ay kasoo jeedaan ayagaa dirsaday in ay khalaaqal ka ridaan colaadii galmudug jirta inay halkan usoo raraan ay ku talagaleen waxaana kuu sheegayaa meesha iyada waa xaduudkii xadbeeraadkii waayo dadkaasna dawlad bay hoos joogaan dawladda ayada ay hoos joogeen baana muxuu ahaa kolley ayaan kala hadlaynaa hadday cesho waayaan dadkood cesho waayaan marka wixii waajiba anaga adalaan ka qaadanayna oo maxaad ula jeedaa waajibaadkaas markaa waxaa waaye ninka walbaba dhulkiisa sidaas kale asagaana maamulanayo ciddii kusoo xadguurtana waa la iska celinaya haddii ay joogi weyso ceel berde ma adinka ayaa degan mise dadka annagaa degan annagaa degan koonfur galbeedaa degan ma laha reer etoobiya ma laha
waa gartay haddaan markaa ku weydiiyo adoo mahadsan xildhibaane wax badan baa dhulkaad joogto aqoon baad u leedahay degmooyinkaas saddexda ah haddii maamulka hadda loo dhiso dawladdu ogolaato bal ka waran
degmada horta ma jirto saddex degmo wax la yidhaha ma jiraan degmada ceelbadaa degmo ka ah waxa la sheegayo inta kale waa tuulooyin tuulona degmo ma noqoto waxyaalaha ummadda lagu maran habaabinayo loo rabo in lagu qaso mase la rabo geedi socodka lix iyo tobankii in lagu baabi'iyo lagu hor istaago la rabay ka mid tahay waxaase yacni idinka laftigiina warbaahinta waxaan jirin inaad muxuuaha bubuunisaan mase aad aad muxuuaha warsiidada gelisaan mase aad sheegtaan waa laga fiican yahay degmo gobolka boqol shan degmo waaye ceelbasdaa degmo waxa hadda ay sheegayaan meeshaas kaga jirta waa waxaa waaye rabluur ceelbasda waajib xudur sayidlo waaye degmo kale meeshaas kama jirto ciddii ka sheegtana waa cid muxuu ahaa fidna abuur ah waaye haddaad rabtana muxuu ahaa dhammaan xafiisyada dawladda iyo xafiisyada u n kasaysata boqol shan degmo waaye degmo lixaad kuma jirto waxaa hadalkaaga ku jirtay tallaabaan qaadaynaa oon isku difaacaynaa oon wax ku saxaynaa adigoo xildhibaana bal hadalkaa muxuu u dhacayaa
wuxuu u dhacayaa in nabadda aan ka shaqeeyo ciddii gardaro wadan gardaradeeda aan iska celiyo
yaad ula jeedaa cidda gardarada wadda ma dadkii cidda hadda meeshaas yani falqalada ka abuurtaan u wadaa
tallaabadaa markaa adigoo sidee ah baad qaadaysaa hadda xildhibaan baa tahay
markay ma markay habboonaataan la arki doono hadda waxaan ka sheegay male hadda waxaan aniga ka digaya colaadda meesha laga abuuro in laga joogo ayaan ka digayaa bisa
berrito waxaad noo sheegtay inaad kusii jeedaan ceel bardi iyo deegaanadii maamulka loo dhisay wejiga aad ku socotaan waa sidee
wejigay ku tegeen baan ku tegaynaa kuwa fidnoolayaasha ayaga mabala deegaanka ani deegaankayga u socda aan tegi doonaa
marka ma booqanaysaa ceel bardi mise xudur baa tegi doontaa
xudur aan ka bilaabaya ceel bardina waa tegayaa kulli soonacnaba waa soo maraya haddii ilaha yidhaha wadiiqo aan ahayn in la doodo iyo colaad aan ahayn oo wax lagu sixi karo xildhibaana ma heli kartaan
aniga doodna ma qabo dacwona ma qabo ani deegaankan u socdaa ninkii markaas igu soo xadgudbana dee joog baa ani haddii joog waan iska celinaya intaas aniga maxaa ani dacwo ma qabo colaadna ma wato deegaankii aniga aan lahaa oo aan ka soo jeeday oo aniga aan aan aan xildhibaan ku ahaa aan u socdaa
marka tallaabadaas ba guddoomiyaha baarlamaanka ma ka warqabaa mise waa hawl xildhibaanadiina u gaar ah wallahi guddoomiyaha baarlamaanka waxaa la rabaa dadka aan deegaankaas ka tirsanayn oo aaday meeshaas inuu kala hadla rabo lakin aniga deegaankii aniga aan ka soo jeeday shacabkii aniga aan masalay aan wakiilka ka ahaa ayaan rabaa inaan aado waxa khalaaqalka la dhex gelayna aan rabaa inaan kala soo hadlo aan u sheego inay waxba ka jirin
ugu dambayntii haddaan ku weydiiyo xildhibaan maxamed xuseen isaaq deegaano badan oo gobolka ka tirsan hadda dadku kuma qanacsana hawsha socota qaarkoodna way u sacabtumeen sidee markaa dadka leesu waafajin karaa oo lagu qancin karaa koonfur galbeed soomaaliya cid aan ku qanacsanayn malaha dadka koonfur galbeed degan kulligood baydhabay joogaan hadda meeshaan kala hadlay baydhabo waayo wayna ku qanacsan yihiin waxaana kama jiraan kuwa balaayo hurinta colaad jooga ah waayo waxa qaylinayo oo le muxuu ah waxaas ma jiraan mase boobka u socdo oo rabo xuquuq ayaga aysan lahayn inay qaataan rabaan waayo aniga waxaan leeyahay ninka xuquuq ka maqan tahay ha yimaado ha la maro meesha uu sheeganayo waxa uu degan yahay yacni dadkiisa hal ummadda ha tuso ha qanciyo ummadda laakiin wax beenaan meesha ku samaysanayaa inti lacag lasoo aruuriyo maamullo kale lacag laga soo qaado dad deegaan degan oo masaakiin oo xoolo dhaqataa ayaa khalaaqa lagu abuurayaa aniga taas waa kasoo horjeedaa bataatan federaalka aan qaadanayna kaas ma ahayn see ku ogaatay maamullo kale in lacag laga qaaday haddaad baydhabo joogto xildhibaan afaraale waxaan ku ogaaday ninka hadda taageero yidhi muxuu ahaa xaduudka etoobiya dad joogaan muxuu ahaa maamul samaysaan taageera ninkii yidhi inuu asaga soo diro ka dambeey taasa cadaynayso
ugu dambeyn maxaad soo jeedinaysaa adoo arrintan u eegaya xildhibaan waxaan soo jeedinayaa si muxuu ahaa soomaaliya maanta meesha joogta oga sii socoto maamul goboleedyadii la dhisayna ay u noqdaan maamul goboleedyo muxuu ahaa howlgalo oo ummaddan balaayada ka bixiyo inay ayaga horta fidnada ay wadaan ay joojiyaan sida puntland jubbaland xuquuq ayaga aysan lahayn ay waxa qaltaagayaan waa inay joojiyaan waxa ay wadaan soomaali ma iskugu imaanaysa mana lagu heshiinayo nin walba intiis inay deeqdo ummaddana laga dhaafo khaakulka la dhexgelinayo laga dhaafo nin walba intiisa ku ekaado lais aamino nin walba wixiisana aamino oo isku ekaadan ay deeqaan midna nin maanta ma xoogi karo midna nin maanta muxuu ahaa sidka isaga le ma qaadan karo taa waa si hore loogu gubtay haliska daayo ayaa leeyahay aniga ha loo soo jeesto dalka iyo dadka in la mideeyo la- la nabadeeyo qarankii soomaaliyeed dib loo yegleelo sida hadda lagu wado mid ay ku imaanaysa maaha taa inay tahan waxaa kugu daliila dadka daraad ku doodayay gobolba waxa lagu qaybsanaya degmaha lagu qaybsanaya waxay u socdeen waxaan waaye inay waxaasoo kale yidhahaan annagaa iskale oy wax ku qaataan bay rabaan ee haata haata limaa tuucaduuna waana oga digaa inay ka inay ka digtoonaadaan aan aan aan u sheegay arrinta iyadaa